shirkan waxaa looga hadlayay mashruuc weyn oon rabno inaan kaga hadalno dhibaatooyinka waaweyn ee soomaaliya ka taagan ee ah gabdhaha isku umul raacanayo iyo ilmaha soomaalida oo dhimanayo barnaamijka ciwaankiisa aan arkay waxaad ugu magac darteen barnaamijka badbaadada hooyada iyo dhallaanka ee marka dhibaatada haysata hooyooyinka uurka leh ee sidaas sheegta isku dhex dhimanaya iyo waxyaabaha kalifaya ee haddaad baarteen maxaad ka ogaatee horta waxyaabaha kalifaya waxay ka mid tahay dhowr waxyaabood ta ugu soo horeyso xo sidii dagaalku u dhacay waxaan jirnin isbitaallo in haweenku caafimaadkooda ka shaqeeya oo maalintii uurka yeelato ilaa intay dhalays daba socdo oo soo dagaalkiiyo dhibaato keenoo isbitaalo ma jiraan tan kale waxaa jirto baahi badan oo nafaqadarada iyo maxay tolay iyo lacag la-aanta iyo faqrinimadu iyaduna waxay keenaysaa inay haweenka ama qofka haweenka ay geliso khatar uga dhigto inay uurku markay yeelato iyo markay dhalaysaba ay khatar ku sugan tahay ilmaha ay caloosha ku sidana marka marka ay dhashaan waxay iida dhalanayaan iyagiyo miisaankoodu yaryahay ama iyagiyo jiro kala qabo because hooyadii caafimaad ma qabto marka ay foolanaysa marka dhibaatooyinka jira waxawaay dhakhtar qalo oo haddii cunuga uu kasoo bixi waayo ma la helaayo foosh waxaa laga yaabaa toddoba maalin shan maalin inay ku jirto haddayba ka noolaataan ee isku furanto maxaad marka kulankii aad yeelateen aada kusoo bandhigteen iskuulana gaarteen waxaan kusoo bandhigna waxaa isugu imaadeen khubaro kuwan united nationka public funding ka imaaday waxaa imaaday khubaro ku takhasustay oo ka imaatay jaamacad la yihah georgetown university oo jaamacadahan waaweyn oo ku yaalo d washington d c ku yaalo gabaraa ka imaatay dad badanaa isugu imaadeen oo oo maxaa la dhahay ku jiro golaha baarlamaankan minnesota ku jiraan oo dadka sharciyada baasi ah waxaa la isku raacay arrintan inay tahay arrin khatar oo ah in haweenka somuulana bal also dib dhiska wadanka ay dhib ku tahay kawsuron ahaan iyo weliba hay-adaha aada la kaashanaysaan marka dhibaatada aada aragteen iyo qaabka aada jeceshiin marka in wax looga qabto markaan ilaayo tutaa in labada kun iyo saddex iyo tobankii aan waxaan fiirinayn aan baaris ku jirnay waxyaabaha ugu weyn oo oo oo dhibka keenaya maxawaa because dad badanoo enjioyo badanaa soomaaliya tagaan oo dhaan waxaan ka shaqeynaynaa caafimaadka haweenka ilmaha isku le-anayo isbitaalaan dhisnaa shaqaalaan tababarnaa laakiin stiil taariikhda daarta maalba sidii haweenkii ilmihii ay u le-anayeen marka waxaan ogaanay inay u tagaan tembrary ahaan mashruucyadan dhanoo tagaa inay tembrary yihiin waxaa ols aan ogaanay hadday boqol kun kaba soo qaad ee wadankii loogu talagalay inay boqolkiiba sagaashan ay ku baxdo in administration iyo dad dabada laga keenayo diyaaradii iyo wax la saaray oo dadkii lacagtii u baanaa in communityga oo localka inaysan heleynin waxa ognahay shaqaalo dara inay jirto waxaa ognahay inayna mashiino fiican ayna wadankii ayna oolin marka waxaan rabnaa in aan sameyno waxyaabo isku filnaansho gaarsiin karaa wadankii way ka mid tahay inaan furno shan clinic hosbitaalo oo leh mashiinada wax lagu qalaayay dhiigaga meesha lagu qaadayay aan os waxaan rabnaa inaan tababarno toddoba kun oo shaqaalo ah sababto daytaan haddaa kuu sheegaayo soomaaliya o dhan waxay qabtaa halayiri boqol iyo toddobaatan dadka wax dhaliyo ah dadka wax qalo oo dadka suuxiyo waa dadku yar marka waxaan rabnaa inaan shaqaalo badan tababarno olso waxaan rabnaa inaan lacagtii aan aruurino boqolkiiba siddeetan ay wadanka dib u gasho oo haddii hadhowtadii beri mashruuca shanta sano naga dhamaado oon albaab kasoo tagno meesha inaan helno dad soomaali oo wadanka u dhashay oo wadankii joogo oo xirfadii iyo dhaqaalihii iyo sidii wax loo samaysan lahaa hayso si ay uga hoos baxaan mashruucan tembrariga oo gacan hoorsiga looga baxo oo wadankii dib loo dhiso ta ugu dambaysa rabna inaan sameyn waxa waaye toddobada kun oo shaqaalaha waxaan rabnaa at least boqolkiiba siddeetan inaan ka dhigno dadka la tababarayo haweenka soomaaliyeed iyo gabdhahooda si ay u bartaan xirfad ay risuq usoo saartaan oo uga baxaan faqrinimada